igu jira sheekh cabdiqani qardaawi iyo hormaantii sheekh cabdiqani qardaawi iyo hormaantii qayb weyn ka qaatay qolka maalinkii ugu horreysay seventeen november waa maalinkii la furay qolka sheekhaasaa soo jeediyey muxaadaradii ugu horreysay sheekh cabdiqani qardaawi ilaahay ahdiyo ayaa maaragtay muxaadaradii ugu horreysay nagala qayb qaatay iftaax noogu sameeyey noogu furfuray kadib weegii ugu horreeyey muxaadaraad iyo su-aalo maaragtay qudwo ah iyo sheekii maaragtay cilmigiisi noogu faa'iiday ilaahay maaragtay ha xifdiyo haddana wuxuu diyaar u yahay inuu kaga tasjeediyo lillahi alxamd ilaah taamaad ku leh ilahay inuu xan ka bixinaa inuu ajir iyo xasanaad ama soo koobi karin asaga iyo ehladiisa iyo qarabadiisa uga siiyo sheekh cabdiqani ma maqashaa نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم haye kusoo dhow sheekh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله انت كبعد أيها الإخوة والأخوات een waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka baryayaa dadkeena kan golahan ku wada jira ama qolkan ku wada jira oo laga yaaba inay gobollo kala duwan iyo wadamo kala duwan iyo qaarado kala duwan ay isugu jiraan in ilaahay subxaanahu wa tacaala innaga iyo waalidkeenba allah subxaanahu wa tacala u dambi dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta la hortaagan yahay yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalintaas qofku camalku u baahan yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkan aan maanta samaynayno allah subxaanahu wa tacala wanaag nooga dhigo waxaan ammaan gaar us jeedinayaa walaalaha qolkan hawshiisa wada oo bilaabay nicmada iyo khayrka iyo wadan u horseeday in ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka ugu daro sida walaalkan akhuuna beder uu tilmaamay marka la bilaabayey wax yar baa lagu bilaabay qolkan isaga ahi maantana waad aragtaan in musaabaqaad qur-aanka ku saabsan alla subxaanahu wa tacaalaa waddamo kala duwan ay ku gelayaan taasina waxay ku tusaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmadiisa iyo ilaahay subxaanahu wa tacala raalli ahaanshihiisa iyo walaalaha hawshaan wada ikhlaaskooda ayay ku tusaysaa biidni illahi tacaala intaa ka bacdi maadaama musaabaqaad qur-aanka ay socdaan kelmad yaroo kooban aan ku bilaabaya insha allahu tacaala kelmaddaas oo aan kaga hadlayo kitaabka qur-aanka ah iyo fadliga uu leeyahay wanaagga uu leeyahay sidan la soconno kolley golaha ama qolka caawa waxaa wada joogaa waxay u badan yihiin dad quraa ah lianna musaabaqa qur-aanka ka socota kelmaadka ama aayaadkan tilmaamayana waxay noqonaysaa insha allahu tacala naftayda itiinaba inaanu xusuusinayo allah subxaanahu wa tacaala qur-aankan isagoo ka hadlaya mucjisadiisa waxa uu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلهي سبحانه وتعالى wuxuu ku tilmaamay leeyahay waa kitaab aan nabi maxamed oo kugu soo dejinnay waxaanu kugu soo dejinnay wax kale ma ahee dadka inaad mugdiga uga saarto oo xagga nuurka aada u saarto dulmiga meeshaan isticaarada ka muuqataa waxa weeyaan waxaa laga wadaa yani waa gaalnimada iyo mushrignimada iyo waxa alla subxaana watacaala uu neceb yahay dhammaantood intaa ka saarto ila nuuri a u saarto nuurkuna iimaanka weeye qofku markuu kitaabka alla subxaanahu watacaala qabsado qofku markuu alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku dhego ha ogaado qofka isaga inuu nuurka alla subxaanahu watacaala haysto kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur nuur buu qofka u saaraya marka khayr ka weyne ma jiro runtii in qur-aanka alla subxaanahu watacala nuura aynu baranno oonu caawa musaabaqaadkiisa aynu taagannahay sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankan tilaawadiisa iyo akhrintiisa ayuu nagu cabidsaday oo alla subxaanahu watacala nagu addoonsaday wuxuu alla subxaanahu watacaala noo tilmaamaya dadka qur-aanka akhriya ee faa'iidada iyo wanaagay heli doonaan wuxuu leeyahy alla subxaanahu watacaala إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إلهي سبحانه وتعالى وحليه يكون كتابك آخرنا إن الذين يتلون كتاب الله ذات كتابك الله سبحانه وتعالى آخرنا إلهي سيسودا في كتاب الله ومضاف مضاف إليه ويان allah subxaanahu wa tacaala isagaa isu idaafeeyey kitaabka alla subxaanahu wa tacaala ilaahay kitaabkiisa isagaa iska leh alla subxaanahu wa tacaala isagoo wax walba iska leh ayuu kitaabkan gaar ahaan isu idaafeeyey waxay ku tusaysaa marka kitaabka sharafta uu leeyahay qur-aanka wax badan baa ku arkaysaa yacni naaqat allahi ba arkaysaa ilaahay subxaanahu wa taala wax walba waa leey lakin naaqat allahi maxaa loo yiri alla la isugu idaafeeyey hashi ilaahay maxaa loo yiri waa sharaf bay ku tusaysaa qiimaha ay hashaas lahayd bay ku tusaysaa saanna waxa weeyaan kitaab allahi ilahay kitaabkiisa ina aladiina yatluuna kuwa akhrinayay kitaab allahi kuwa kitaabka alla subxaanahu watacala haday goor akhrinaya wa aqaamuu salaata salaada alla subxaanahu watacaala oogaya wa anfaquu mima razaqnaahum oo bixinaya waxaanu ku irsaaqnay siran wa calaaniya hoos hoos bay u bixinayaan iyagoon cid ogeyn calaaniyatan iyadoo muuqatana waa bixinayaan dadka marka lagu sheegay sifaadkaas saddex sifaad lagu sheegay kuwa kitaabka alla subxaanahu watacala akrinaya kow kuwa salaada oogaya labo kuwa yacni maalkooda sadaqaysanaya saddex weeyaan saddexdaas sifo marka la sheegay ba waxaa la yidhi yarjuuna tijaaratan lan tabuur kuwaas iyagaha waxay rajaynayaan oo ay helayaan ganacsi aan weligii halaagsamaynin ganacsi aanan weligii halaagsamaynin maxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waxa yaala oo jannada iyo nimcada alla subxaanahu wa tacaala uu dhigay ah oo alla subxaanahu wata addoommadiisa uu siiyey waa ganacsi aan weligiis kala go-an weeyaan qofku ma khasaarayo waxay la macno tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad fii suurati tawba ku jirtay oo alla subxaanahu wa tacala tilmaamaya dadka mu'miniintaahi inuu nafti naftooda kala iibsaday dadka mu'miniintaahi naftooda alla intuu ka qaatayba janno ugu bedelay bu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi marka u dambeysay fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih aayaddu waxay ahayd maadaama meesha qura ay joogtaa aayadda fii suurati tawba ku jirta weeyaan ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaala biana lahum اljanna yuqaatiluuna fi sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluuna wacdan calayhi xaqa وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إلهي سبحانه وتعالى وحليه ذاتك مؤمنين تاه الله سبحانه وتعالى نفتوض إيا مالكوض بكقطي بأن لهم الجنة إن الجنة هليان oo jannada see bay ku helayaan waxay ku helayaan alla subxana tala wuxuu leeyahay yuqaatiluuna fi sabiili اllahi fayaqtuluuna wa yuqtaluun jidka alla subxaanahu wa tacaala bay u dirirayaan way dagaalamayaan waa laynayaa waxna waa laynayaan markaasuu alla subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi wacdan calayhi xaqan fi اtawraati waاlinjiili wاlqur'aan arrinkaana waa yabaho iyo ballanqaad alla subxaanahu wa tacaala ballan qaaday oo kitaabka towreedka loo yaqaano iyo kitaabka injiil iyo kitaabkeena qur-aankaabay ku taallaa markaas alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi waman awfaa bicahdihi min allah qofkii ballanta alla la galay oofiya faistabshiruu bibaycikum aladii baayactum bihi bishaaraysta ganacsiga iyo beyca alla la gasheen yacni waxa weeya inaad bashaaraystaan weya allah subxaanahu wa taala aayaddaa marka qofka qur-aanka akhriya wuxuu leeyahay yarjuuna tijaaratan lan tabuur waxay helayaan ganacsi aan weligiis halaagsamaynin qur-aankani ilaahay subxaanahu wa tacaala waynu caawa musaabaqaadka u gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala baa khalqiga dhammaantood ku caajis geliyey bal inay la yimaadaan suurad yar bay yani in la yimaadaan alla waa ku caajis geliyey waa suurtoobi weyda in la yimaadaan waxa uu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min midlihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illah wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin allah subxana wa tacala wuxuu leeyahay haddii shaki idinkaga jiro waxaanu soo dejinnay oo aanu ku soo dejinnay calaa cabdina addoonkanaga meelaha waaweyn allah subxaanahu wa tacala markuu nabiga tilmaamayo wuxuu ku tilmaamaa addoon inuu yahay aayaddan oo kale ilahay subxaanahu wa tacala dadka gaaladaaba ku caasgelinay arrin wa weeyaan mima nazalnaa calaa cabdina addoonkanaga waxaan kusoo dejinnay waad garanaysaa nabiga calayh isalaatu wasalaam marka la dheelmana allah subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leylan yani arrin weyn baheed wa maca daalik nabiga calayh isalaatu wasalaam cubuudiya loo sugay cabdinaa baa la yidhi marka allah subxana wataala wuxuu leeyahy faatuu bisuurati min midlihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin la imaada caryaa la yimaada aayad yar oo qur-aanka aayadaha suurad yacni yar oo suuradaha qur-aan ku jira ah wax la imaan kara ma jiraan wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaahi cid kasta u yeerta bali alla sukadiis in kuntum saadiqiin qur-aanka marka maantay qalbigeenna ku jira oo ilaahay subxaanahu wa tacala qalbigeena ku sugay masaaxiiftana ku qoran oo la akhrinayo carabka lagu akhrinayo dhagahan lagu maqlaayo waa arrin weyn wey arrinkan isaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa weeyaan ilahay kalaamkiisaan baranayna nabiga calayh isalaatu wasalaam isagoo ka hadlaya qur-aanka ka hadlaya waxa uu leeyahay kitaabu ullahi fiihi naba-un maa qablakum wa khabaru maa bacdakum wa xukmu maa baynakum huwa alfaslu laysa bilhasli huwa aladii man tarakahu min jabbaarin qasamahu allah nabigu wuxuu leeyahy kitaab ullahi weeye kitaabka alla subxana wa tacaala fiihi naba-un maa qablakum waxaad kitaabka ka helaysaan dhexdiisa akhbaarihii iyo wararkii ummadihiina ka horreeyey wa khabaru maa bacdakum dadka wixii idinka dambeeyana warkooda waad ka helaysaan ummadaha idinka dambeeyana warkooda waad ka helaysaan wa xukmu maa baynakum qur-aanka waxaa dhexdiisa ku yaalla xukun iyo garnaqid dhexdiinna ahaatay oo haddaa waxaa isku qabsataan inaa wixii idinku kala saari laha kitaabka alla subxaanahu wa tacala inuu yahay huwa alfaslu laysa bilhasli qur-aanku waa kan xaqa iyo baadila kala saara weeyaan fasl xaqa iyo baadilku kala saara laysa bilhasli dheeldheel iyo cayaar cayaar qur-aanku ma aha huwa aladii man tarakahu min jabbaarin qasamahu allah qur-aanku waa kan haddii qofku uga tago si kibira uga tago ilaahay subxaanahu wa tacala dhabar ka jibinayo qofkii qur-aanka isku kibriya oo kibir ahaan uga taga oo ka santaaga ilaahay baa dhabarka ka jebinaya waman ibtaqa alhudaa fii gayrihi qofkii qur-aanka meelan ahayn hanuun ka raadiya adalahu allahu ilaahay ha dhumiyo ama ilaahay baa dhumiya bal fiirsa ikhwaani fa huwa xablullahi almatiin qur-aanku waa xarigga alla subxaanahu wa tacala oo toosan weeyaan fa huwa xablullahi almatiin qur-aanku waa xarig alla subxaanahu wa tacala oo toosan wey adag weeyaan oo aan kala go-ayn wa huwa dikru alxakiim qur-aanku waa digri alla subxaanahu wa tacala oo xakiimkaa weeyaan waa digri xakiima weye qur-aanku asiraatu almustaqiim waddada toosan weeyaan qur-aanku waddada toosan weeyaan waddada xaqa oo toosan weeye wa huwa aladii laa taziiqu bihi alahwaa qur-aanku waa waa kan keliya oo ay hawadu ay marna leexin karin qof kastoo isku daya hawadiisa inuu ku leexiyo qur-aanka ma leexin karo walaa taltabisu bihi lalsina luqaduhuna kuma dhex yani kuma dhe kuma dhehmaan uma dhex galaan luqad kasta ha noqoto qur-aanka ma ma suurinayso ma bedelayso walaa yashbacu minhu alculamaa culammadu kuma dheragto ikhwaan u fiirsada walaa yashbacu minhu alculamaa qur-aanka culummadu kama dheragto yaa la ohan jiray culuma fuqaha xilligii saxaabada nabiga calayhi isalaatu wasalaam ikhwaanay ragga quraada iyo dumarka quraada caawa waxaan u malaynaa gabdhaha yihiin yani musaabaqadaani waxaad ogaataan xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii taabiciintii fuqaha waxaa la odhan jiray quraa'da la odhan jiray fuqaha waxaa la yidhahdaa dadka quraa'da oo qur-aanka barto akhriya baa la odhan jiray lianna fiqiga qur-aanka lagala soo baxaa marka nabigu wuxuu leeyahy walaa yashbacu minhu alculamaa culummadu kama dheragto qur-aankan walaa yakhlaqu can kahrati raddi celcelinta badan oo qur-aanka aad celinaysid ku duugoobi maayo mar walba haddaa qur-aan kusoo celiso ma duugoobayo sidiisi weeyaan kun iyo afar boqol oo sano ka horba soo degay sidiisiibu hortee noo yaala caawa walaa tanqadi cajaa'ibuhu qur-aankan isagaahay cajaa'ibtiisu ma dhammaanayso walaa tanqadi cajaa'ibuhu qur-aankan cajaa'ibtiisu marna ma dhammaanayso waa mucjisaad qur-aanka soconaya weeyaan wa huwa aladii lam yantahi ljinnu id samicathu an qaaluu innaa samicnaa qur'aanan cajaba qur-aankan laguu sheegaya wuxuu ahaa markay jinnigu dhegaysteen jinniga afkooda wax kale waa laga waayay inay yidhaahdaan mooye innaa samicnaa qur'aanan cajaba yahdi ila rushdi nabiga calayhi salaatu wasalaam oganayd ogtihiin isagoo tukanaya baa nabiga jinni u yimi jinnigii markuu u yimi wuu dhegaystay jinnigii markuu dhegaystay oo dhagaha la raacraaciyey oo maaragtay alla subxaanahu wa tacaala siduu nooga warramaya qur-aankiisa uu dhegaystay markuu muddo dhegaysanayey dhegaysanayey dhegaysanayey ayuu marka dambe ka dhaqaaqay markuu dhaqaaqay wax kale ma aadin wuxuu u tegay dadkiis inuu soo baro waa kan qur-aanku leeyahay alla subxaanahu wa tacaala leeyahay waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'an yastamicuuna alqur'aana falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaaluu ya qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayh yahdi ila alxaqi wa ila طariiqi mustaqiim ya qowmana ajiibuu daaciya allahi wa aaminuu bih yakfir lakum min dunuubikum wayajurkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaciya allahi falaysa bimucjizin fi lardi walaysa lahu min dunihi awliya ulaa'ika fii dalaalin mubiin aayaadkaas waxay tilmaamayaan nabiga calayh isalaatu wasalaam oo jinni u yimi oo jinniguna qur-aanka intuu dhegaystay kabacdi uu aaday reerkiisii si uu soo wacdiyo oo wacd markuu tahay wacdi buu ku bilaabaa yaa qowmana ajiibuu daaciya allahi wa aaminuu bih war dadkaygow dhegaysta alla xaggiisa kan ugu yeerayo rumeeya yakfir lakum min dunuubikum wayjurkum min cadaabin aliim marka nabigu wuxuu leeyay wahuwa aladii lam yantahi lam yantahi ljinnu id samicathu an qaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaba huwa aladii man qaala bihi sadaqa qur-aanku waa kan qofka markuu akhriyey sheego qur-aanka sheego run uu sheego qofku waman xakama bihi cadala qofkii qur-aanka wax ku xukumana cadaalad buu sameeyey waman camila bihi ajara oo ujira qofkii qur-aanka ku dhaqmana waa laga ajar siinaya waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim xaggiisa qofkii dadka ugu yeerana ilaahay subxaanahu wa tacala baa ku hanuunaya wadda toosan oo fiirsaday yani nabiga calay isalaatu wasalaam qur-aankaas u sifeeyey u firsay ikhwani barakum allahu fiikum qur-aanku marka wuxuu leeyahy fadaa'isha noocaasoo kale u leyahy nabigu xadis wuxuu ku leeyahay nabiga calayhi salaatu wuxuu leeyahy ina alqur'aana sababun qur-aanku waa xarig weeye darafuhu biaydiikum wa darafuhu biyadi illaah ilaahay gacantiisa dhinac bay dhinac buu hayaa alla xariggaa dhinac buu hayaa dhinaca kalena idinkaa haya allah subxaanahu wa tacala nabigiisu qur-aanka xarig buu ku mathalay xarigga dhinac ilaahba haya buu yidhi dhinacan idinka haya fatamasakuu bihi ku dhagoo qabsada buu nabigu yidhi marka qur-aanku waa xarig weeye darafta xariggana idinkaa gacanta ku haya dhanka kalena alla subxaanahu wa tacaala ba haye qabsada ku dhaga haddaad qabsataanna weliga dhumi maysaan marka xariggu waxa weeye qur-aanku waa xarigga alla subxaanahu wa tacala nagu xidhaayo weeyaan haddaynu ka fogaano qur-aan ka tagno oo aynu faraha ka qaadno halaag iyo hoog baa noo sugan ilaahay subxaanahu wa tacala baan ka dheeraanaynaa ilaahay subxaana wa tacala ka fogaanaynaa bal iska daa wax kale alla wuxuu noogu warramay oo leeyahay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiiraa qaala kadalika aatadka aayaatunaa fanasiitahaa وkذلika اليوم تuنسى وkذلika نجزي maن أsرف وlm يؤmin بآياaت ربه ولcdاaب الآkخرة أشhد وأبقى wuxuu alla subxaanahu watacaala leeyahay waman acrada can dikrii qofkii qur-aankayga ka jeesta dikrigayga iyo xuskayga qofkii ka jeesta qur-aanka weeyaane fa ina lahu maciishatan danka qofka isaga ahi maciishad nolol ciriira ayuu qofkaas aan gelinayna culummada qayb baa waxay ku macneeyeen qabriga marka la geliyay qabrigaa lagu ciriirinaya qofka kitaabka tuura weeyaan qofkii kitaabka qur-aan ka tegay qabrigaa lagu ciriirinaya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamahana waan soo saarayna isagoo indhala marka la soo saaro isagoo indhala ayuu wuxuu bilaabaya calaacal bilaabaya qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahay oo maxaad ii soo saartay maanta anigoo indhala waqad kuntu basiira waxaan ahaan jiray mid wax arkaa adduunka markaan joogo waxma arki jiray haddana waa indhalaahay ilaahay oo maxaa ii soo saartay indhalaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala jawaabtiisa u fiirsada qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitahaa wakadalika alyowma tunsaa saasoo kalea qur-aanku kuugu yimi aayaadka alla subxaanahu wa tacaala baa kuugu yimi waa ka tagtay annaguna maantaan kaa tegayna qur-aankii waa tuurtay annaguna maantaan ku tuurayna qofka qur-aanka tuura saasaa loo galayaa markaasu alla subxaanahu wa tacaala sii raacshay qolo kale wuxuu yidhi wakadalika najzii man asrafa walam yu'min biaayaati rabbih sidaasoo kale baanu cid kastoo xadgudubta u cadaabnaa oo aayaadka alla subxaanahu wa tacaala aan rumaynin walacadaabu alaakhirati ashaddu wa abqaa cadaabta aakhiro adduunka marka lagu cadaabo kabacdi cadaabta aakhiraha ka daran tan haddaan saarayno iyadaana maaragtay yacni daa'imid badan oo weliga daa'imaysa weeyaan maalinta qiyaamaha marka oo alla subxaanahu wa tacala noo tilmaamay dadka qur-aanka ka tegay sidaa loo gelaayo ma u malinaysaa walaalayaalu inay maalinta iyadahay alla subxaanahu wa tacaala inagoo qur-aankii xoornay haddaynu hor tagno inayn wanaag helina ma u malinaysaan maalintaa qiyaamahan isla suuradda akrinayay alla subxaanahu wa tacala wuxuu tilmaamayaa qaabka dadka wejiyadooda noqonayaan maalinta qiyaamaha wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuum maalinta iyadaah wejiyaal badani waa dulaysan yihiin wejiyaal badani waa bedelan yihiin waqad khaaba man xamala dulmaa maalinta ayadah waxa hoogaya oo halaagsamaya qofkii dulmi soo qaaday qofkii dulmi soo xambaaray maalinta isagaahi oo hoogaya waa ba-aya maalinta isaga ah waman yacmal min asaalixaati wa huwa mu'minun falaa yakhaafu dulman walaa hadma maalinta qiyaamaha la tegaayo qofkii camal fiican soo sameeyey oo qur-aankii soo bartay isagoo mu'minana yimi qofka isagaahi dulmi ka baqi maayo iyo in laga nusqaamiyo ajarkiisi weeyaan kuwaana marka fadaaisha badan baa qur-aanku leeyahay aynu ku dadaano aynu qabsano waxau nabiga calayhi salatu salaam leeyahay ma ijtamaca qowmun fii beytin min buyuut illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu aw kama qaala nabi sal slam qofkii yani ummad meel isuguma timaado oo qur-aanka intay yani iska dhegaystaan oo akhriyaan qur-aanka oo isugu ceshaan sida caawa sameynan oo kale ilaa hadday saas sameeyaan nazalat calayhim sakiina naxariista alla subxaanahu wa tacaala kusoo degaysa malaa'ig baa kusoo degaysa wa qashiyathum raxma wa xafathum lmalaa'ika wa dakarahum allahu fii man cindah naxariis baa kusoo degaysa malaa'igta hareeranaysa wa dakarahum allahu fii man cindahu malaa'igta alla subxaanahu wa taala agtiisa joogta ayuu alla subxaanahu wa tacaala ku sheeg sheegaya dadka qur-aanka akrinaya oo malaa'igtu wuxuu ku leeyahy fiirsada addoomayga weeyaan dadka qur-aanka akrinaya ma ha bishaaraysteen marka gabdhaha maanta caawa musaabaqada qur-aanka gelaya ha bishaaraysteen iyo walaalaha musaabaqada yani ka qaaday imtixaan ka qaaday bishaaraysta ilaahay subxaanahu wa tacala biidni illahi tacala wuxuu idinku sheegaya magaciina ayuu ku tilmaamaya alla subxaanahu wa tacala malaa'igtaas agtiisa haata alla subxaanahu wa tacala wuxuu nabigu leeyahay anigoo bobsinaya baarakum allah fiikum waqtigii lay sheegay waa dhameeyey nabigu wuxuu leeyahay alladii yaqra'u lqur'aana wa huwa maahirun bihi maca asafarati alkiraami albarara qofka qur-aanka akrinaya oo maahir ku ah maahir waxa la qofka ku xeel dheer expert ku ah ayaddii loo soo akhriyay horka sheegaya qofka isaga wuxuu maciisa yahay malaa'igta alla subxaanahu wa tacaala karaamaysan oo baariyiinta ah ayuu maciisa yahay waladii yaqra'u lqur'aana wayatactacu fiihi qofka qur-aanka akrinaya oo la dhacdhacaya qur-aankii kickicinaya oo oo yacni khasab ku kicinaya wa huwa calayhi shaaqun lahu wahuwa calayhi shaaqun isagoo weliba dhibayo qur-aanka kicinaya o akrinaya lahu ajraan kaasna laba ajri baa la siiyey nebigu xadiis wuxuu ku leeyahay yajii'u lqur'aanu yowma alqiyaama maalinta qiyaama qur-aan baa imaanaya fa yaquulu yaa rabbi xallihi markaasaa qur-aanka wuxuu ohanaya ilaahay ou qofkan dhar u geli fayulbasu taaja alkaraama waxaa loo gelinayaa taaja karaamada loo gelinaya fayulbasu waxaa qofka loo gelinayaa taaju lkaraama yacni sharafta iyo karaamada taajkii baa loo gelinaya taajkana waxa la yidhaha waxa boqorada madaxa ku qaataan oo crownka loo yaqaano weeyaan marka madaxa loo saaro qur-aankii baa ilaahay weydiiyey in qofkan loo geliyo taaj loo geliyo markaasuu wuxuu leeyahay nebigu wuxuu yidhi huma yaquulu wuxuu odhanaya qur-aankii baa odhanaya yaa rabbi zidhu ilaahay u ziyaadi fa yulbasu waxaa qofkii loo gelinaya marka xullatu lkaraama isku joogii sharafta iyo qiimaha dhar isku joogaa loo gelinaya huma yaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa qur-aankii baa odhanaya yaa rabbi rabbiyow arda canhu raali ka noqo aw irda canhu raali ka noqo ilaahayow qofkan isaga ah ka raali noqo fayardaa canhu ilaahay subxaanahu wa tacala raali ka noqonaya fa yuqaalu lahu markaasaa qofku waxaa lagu oranaya iqra' warqa wa tuzaadu bikulli aayatin xasana akhri oo jaranjarada ful baa leeyahay jaranjaraduna waxa weeye waa darajaadka iyo dabaqyada kala sare jannada weeyaan labada dabaq ee jannada waxay isu jiraan inta ay isu jiraan cirka dhulka isu jiraan weeyaan kor baa loo sii qaadaya marka nabiguna wuxuu leeyahay waa loo watuzaadu bikulli aayatin xasana aayad kasta qofku akhriyana waxaa loo siyaadinaya xasana nebigu xadiis kale wuxuu ku leeyahay iqra'u lqur'aana war qur'aanka akhriya fa inahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi maalinta qiyaamaha uu imaanayaa qur-aanku isagoo addoommada dadkii akhrin jiray oo shafca qaadaya ilahay qofkan wuu akhrin jiray jannada geli saasuu leeyahay iqra'u lqur'aana fa inahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi war qur-aanka akhriya maalinta qiyaama qur-aanku waa imaanaya isagoo qofkii akhrin jiray oo shafca qaadaya nabigu xadiis wuxuu ku leeyahay yu'taa yowma alqiyaamati bilqur'aan qur-aanka la keenaya maalinta qiyaamaha iyo wa ahlihi dadkii qur-aanka akhrin jiray aladiina kaanuu yacmaluuna bihi fi dunya dadkii qur-aanka akhrin jiray oo ku dhaqmi jiray iyo qur-aankii baa la keenaya maalinta qiyaamaha taqdumuhu suurat lbaqara waxaa hor hor soconaya qur-aanka hogaaminaya suurat lbaqara wa aali cimraan labadaas suuradood ayaa hogaaminaya nabigu wuxuu leeyahy marka taxaajaani can saaxiibihimaa waxay u doodayaan oo difaacayaan qofkii labada akhrin jiray war qur-aanka ha lagu dadaalo baarakum allah fiikum nabigu xadiis wuxuu ku leeyahay ina aladii laysa fii jawfihi shay-un min alqur'aan kalbeyt alkharib qofka qalbigiisa aan wax qur-aana ku jirin guri wuxuu la mid yahay dalool oo kale guri khariban oo jajaban buu la mid yahay qur-aanka hala barto nabigu isagoo nagu baraarujinaya qur-aanka akhriskiisa waxa uu leeyahy tacaahaduu hada alqur'aan war qur-aankan ku dadaala fawladii nafsii biyadihi ilahay nafteeda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartaye lahuwa ashaddu tafallutan min alibili ilaahay baan ku dhaartay ay nafteydu gacantiisa ku jirtahe qur-aankan waa ka fa yani waa ka daran yahay xagga fakashada neefka geel ah oo maarata oo dabarka ku xihan yahay dabarka wuu iska fura u dhaqaajinaya qur-aanku sidaas oo kale weeyaan haddaadan gacanta ku hayn qur-aanka oo carabkaadan ku hayn waxa weye wuu baxsanaya wuu baxsanaya marka walaalayaal raalliga ahaada nafteyda tiinaba waxaan ku baraarujinayaa qur-aanka alla subxaanahu watacaala weyneeyo ilahna waxaan ka baryay caawa walaalaha caawa waxa la yidhi hore u galen baa la yidhi welashu micnaha musaabaqada caawa gabdhaha musaabaqa galaya ilahi waxaan ku baryay gabdhahaas yacni gobollada kala duwan ama yani waddamada kala duwan ama qaaradaha kala duwan caawa qur-aanka uga baxayo oo laga dhigeysanayo in ilaahay subxaanahu watacaala ka dhigo kuwa maalinta qiyaamaha qur-aanka u shafeeco qaadayo iyaga iyo waalidkoodba alla subxaanahu wataala u dambi dhaafo dhammaan walaalaha dhegeysanaya iyo walaalaha barnaamijkan qolka wadaba dhammaan alla subxana watala waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu jannadii alla subxaanahu watacaala ka waraabiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteen noo dambi dhaafo allahuma ina nasaluka khayra almas'ala wa khayra adducaa wa khayra alnajaax wa khayra alcilmi wa khayra alcamal wa khayra althawaab wa khayra alxayaat wa khayra almamaat وثبتنا وثقل موازيننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا
ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء شيخنا الشيخ عبد الغني قرداوي لا يجري حسنات أنا سوكوي كرنا كاسيو كلمتي قيم كهي وناكسنيد أنا سجديسي iyo sida mar walba aad noo garab taagan tahay insha allahu tacaala ilahi waxaan kaaga baryaynaa inuu raali kaa noqdo باركم الله فيكم cilmigaagana ilaahay uu maaragtay ku barakeeyo maantii wax badan baa dacwada nagala shaqaystay maalinkaan furnay kolka aad tahay sheekii ugu horreeyey oo kelmadii ugu horreeyey ka jeediya ilaahay adna miisaanka xasanaadka ah waddadaas aad maaragtay aad ku taagan tahay ilaahay wax kugu dilo ilaahayna raali ha kaa noqdo sheekuna بارك الله فيكم جزاكم الله خير باركم الله فيكم insha allahu tacaala ayuha alikhwa